dabcan waataad ugeedeen maalmar ka hor in ciidamada xooga iyo ciidamo kale oo kaalmeynaya ay la wareegeen oo cadowgii ummadda soomaaliya shabaab ay kala wareegeen ka wareegidda kadib ciidamadu mar kastaba waxay sameynayeen howlgallo ku aadan baasiga iyo dabagalka cadowgaas maanta marka waxaa dhacday deegaano u dhow bariga meel kamid ah ayagoo howlgalkii ku jira inay la kulmeen rag soomaaliyeed oo meesha jooga kadibna hubaysan laga codsaday inay hubka dhigaan diiday inay hubkii dhigaan xabadna bilaabay marka qaabkaasna ay xabadihii ay ku bilowdeen raggiina meesha ay ku dhinteen hubkiina laga soo qaaday marka inay shabaab ahaayeen meesha waxaan ognahay hadee degaan shabaab intaasoo sano ka talinayay dad hub maanta ku haysta su-aasha laisweydiin karo waa waa maxay ahaan karaan bay soo bixi karta si kastaba ha noqotee hawshaasu xaqiiqdeedii iyo howlaheedii insha allah waa lasoo xaqiijin doonaa laakiin waa rag dagaalamay oo hub haystay oo ciidankiina ka hor yimid waxaa jirta in dadka qaar ay sheegayaan inay ahaayeen dad beeraley ah xildhibaanada qaaraa sheegaya inay ahaayeen dad rayida oo beeraley oo baarlamaanka federaalka ku jira dad badanaa ka hadlaya marka xogta aad aada haysaan ma ku jirtaa inay dadkan ahaayeen dad rayida oo beeraley ah
baaritaankii baa noo socda annaga xogtaan hayno waa rag hubaysan oo xabad soo bilaabay marka inay beeraley ahaayeen in maleesha beeleed ahaayeen inay shabaab ahaayeen waa kala xadaan doontaa duularag waxaa la sheegay in wadahadal uu jiray oo loo yeeray dadkan si ay wadahadal loola yeesho kadibna la dilay ma jirtaa taas
may may operationadiisa oo deegaanada magaalada ka baxsan lagu sameynayay ayaa lagula kulmay hubna waa haysteen oo xabadna waa bilaabeen sida annaga aan ka hayno ciidankeena informationka ayna soo siiyeen ilaa hadda yay yihiin ciidamada falkan geysta
waa ciidanka dowladda waxaa jira warar sheegaya inay yihiin ciidan ka socday shirkadda la yidhaahdo barcroft oo caawinayay ciidamada soomaalida ma jirta barcroft ciidan gooni oo dalka gudaheeda ay ku haysato ma laha ciidamo shisheeye oo ciidamada soomaaliya ay isgarabsanayaan argagixisala dagaalanka way jiraan laakiin barcroft waa waa shirkad ama caawisa logisticada iyo iyo magaranaysa deegaanada ciidamadu ay degayaan ka caawisa ma aha shirkad hubaysan oo gooniga hubaysan ma aha marka dadkan ciidamada xooga dalka waayo ciidamada dila
xogtu waa iyo informationka howlgal dowladdu ay ka sameysay meeshaas ayay dadkaas ku dhinteen wixii faahfaahinana waa la keeni doonaa duulara mudane wasiir waxaa jira ciidamada amisom tusaale ahaan iyo ciidamada kaleo sida aad sheegtay gacanta idinka siiya la dagaalanka argagixisada mararka qaar waxaa la sheegaa in dad rayida ay dhibaato u geystaan ama ha noqoto inay baabuurtooda dardarsiiyaan ama ha noqoto inay rasaas ku dilaan arrimaha noocaas oo kaleetae dadka shacabka ah dhibaateynaya horena dhowr jeer aa u sheegteen falkii ka dhaca ka mid ahaa deegaanka ceelasha biyaha inaad baaritaan ku samayn doontaan welina warbixin rasmiga ah iyo inaad dadka ama magdhow siisaan ama aad qirataan in dadku ay ahaayeen dad rayida oo ciidamada wadanka jooga ay dhibaato u geysteen ma jirto sidee rabtaan inaa u maamushaan ciidamadan hubaysan ee ajnabiga ah ee dalka jooga
aada baa umahadsan tahay markaan ka bilaabo falka ka dhacay ceelash oo kale reerihii dadkaas ay ka ka dhinteen ama ay ka soo jeedeen waa lala fadhiistay waana la wada hadlay arrintoodana siday ku dhamaatay faahfaahinteedii waa lagu waa lagu siin doonaa haddii ilaa yidhaahdo laakiin guud ahaan ciidamada amison hadday ahaan lahaayeen iyo ciidamo kale oo dalka joogaba waxaan caddeynaynaa in aysan xoog ku joogin dadkaas ay heshiis ku joogaan oo dowladda soomaaliya ay tahay hosta governmentiga ama dowladda martida looga yahay howlahaas marka ummadda soomaaliyeedna mas-uuliyaddeeda amni oo dowladda soomaaliyeed bay saaran tahay haddii dhibaatooyin ay sida horena u dhacday suurtagalna ay tahay inay dhici karto dhacdana ummadda soomaaliyeed waxaa iyaga ku aadan in dowladooda ay kala soo xiriiraan dhibaatooyinka loo geystay maadaama ciidamada noocaasa iyo amisom iyo lamid aba ay ku joogaan heshiis dowladdu ay ay ku dalbato dhacdadii maanta dhacday wasiir haddii aan dib ugu noqono waxaa la sheegay in ay ku jiraan caruur
warbixinta annaga na soo gaartay ilaa sagaal qof oo hubaysan baa na soo gaartay caruurna ma soo gaarin haddii la yidhaahdo saan kuu sheegana hawshaas dabagalkeeda iyo iyo baaritaankayga way socdaan si si waa soo gaarsiin doonaa ugu dambeyn afar iyo labaatanka saaca soo socda howlahaas sida ay ahaayeen haddii la yidhaahdo